isla wararka ethoobiya ayaan ku guda jirnaya kadib markii bishii hore ee disembar uu ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu ku casuumay milyan qof oo qurbajoog oo ethoobiyaana inay dib ugu soo noqdaan dalkaasi ayaa waxaa dhulka soomaalida ethoobiya soo gaaray haatan boqolaal sida la sheega qurbajoog ah sababaha ay u yimaadeen halkaasi ayaa waxaa dadka deegaanka ay kusoo kordhin karaanba warbixintan magaalada jigjiga nooga soo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata waxa uuna wareystay wasiirka xafiiska maalgashiga iyo warshadaha dowla deegaanka soomaalida ninka la yiraahdo dayib axmed nuur
sidaad sheegtay ra-iisul wasaaraha dalka wuxuu ku dhawaaqay inay yimaadaan qurbajoogta u dhalatay waddankan ilaa maaragtay hal milyan oo qof inkastoo invitationka loo bixiyey la siiyey uu open yahay oo mid iska furan uu yahay laakiin ugu yaraan wixii la qaatay one milyan inay timaado dalka ujeedooyinka marka laga lahaa in qurbajoogtaas waddanka ay yimaadaan waxay isugu jiraan dhowr arrimood marka koowaad waxaan ognahay dadkan qurbajoogta ama waddanka u dhashay ku nool dalalka kale ee dibadda muhiimadda ballaaran ay u leeyihiin bulshada gudaha joogta hadday tahay dhanka dhaqaalaha hadday tahay dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba marka sidaa darteed dadkan uu qurbaha ku dhaqan waa dad siyaas ahaan muhiima weeye in marka ay yimaadaan dhulkooda oo waxyaabaha xogta dhabta ka jirta ay qayb ka ahaadaan dalalka ay ku nool yihiin ee baasaboorradooda ay haystaan ay la nool yihiin xaqaa'iqda dhabta ee waddanka ka jirta inay madaragtay u gudbiyaan sawir muujinhaya oo siyaasadeed kow buu ka ahaa imaanshahooda waxaa kale yadna dhaqaale ahaan qurbajoogtu waddanka waxaa weeye waa il dhaqaale weeye investment badan bay sameeyaan marka sidaa darteed maadaama waddanka laftiisu saamayn dhaqaale dagaalku ku keenayo in muwaadiniin ahaan ay mashaariico maalgashi ay ka furshadaan waddanka gudihiisa loo soo bandhigo fursadaha maalgashiya yaalla ay ku dhiiranaadaan in ay qayb ka ahaadaan dhismaha waddanka iyaduna qayb buu ka mid ahaa sidoo kale dhaqaalaha waddanku waxyaabaa uu ku tiirsan yahay waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhahda dalxiiska marka sidaa darteed maadaama dowladahan reer galbeedka ay brobagando badan ay geliyeen inaan dalxiis la samayn karin oo dalxiisayaashii imaanaya waddanku nambarkoodu hoos u dhacay iyaga laftooda inay muujiso sawir ah in waddanku aysan dhibaato looga istaago goobihii la dalxiisi jiray maanta inaysan jirin la imaan karo oo ay booqdaan goobaha dalxiiska ee waddanku caamka ku yahay marka saddexdaa ujeedda buu xambaarsanaa safarka yacni waxay keenaysaa isbeddel siyaasadeed oo brobagandadan reer galbeedka idaacadahooda meelo badan ay gaadhay in sawir rag ka mid a ay jebisay iyadna keenaysa marka ujeedooyinka lana kuwaas ugu waaweynaa halka milyan ee qurba joogta ee loogu baaqay in dalka dib ugu soo laabtaan ahmiyad intee leeg ayuu leedahay dowla deegaanka soomaalida ilaa haddase tirada qurba joogta u dhalatay deegaanka soomaalida ee soo gaadhay guud ahaan qurba joogta kusoo laabanaysa waddanka dhinaca dhaqaalahaasaan sheegay saamayn bay ku yeelanayaan sidoo kale dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada marka ka deegaan ahaan run ahaantii dad badan oo qurba joog ah baa yimid oo baaqaas ku yimid ilaa hadda tiradana soo gaadhay ilaa kun iyo dhowr boqol meelahaas bay maraysaa marka sidaa darteed annagu ujeedooyinka noo gaarka een rabno inaan uga faa'idaysano waxaa weeye waxaan ognahay deegaanka soomaalida waxaa maanta ka jirta abaar dhib badan baa ka jirta run ahaantii saamayn ballaadhan ku yeelatay bulshadii xoola dhaqatada ahayd marka sidaa darteed taa lafteeda inaan uga faa'idaysano oon kulanka aan yeelan doonno haddii alla yidhahdo qayb ka ahaado sidii ay rool weyn ugu yeelan lahaayeen samata bixinta dadkan walaaladooda ee abaartu ay hayso oo loo samaysan lahaa qorshe isku dhafa iyaga iyo xukuumaddaba loogana wada hadli lahaa sidii maaragtay cid walba ay kaalmadeed ku geysan lahayd waa qorshaanaga noo gaara weeye kan kale ee guud ee waddanka ay la wadaagahayaan ama fursadaha maalgashi loo soo bandhigayo ama ay booqan hayaan goobaha dalxiiska taariikhiga ah iyadna waa kuwa sidiisa u furanayo qayb ka ahaan karaan laakiin ka deegaan ahaan annagu waxaana hor yaalla waxaa weeye saddexdii sane ee lasoo dhaafay ee isbeddelkuu jiray inay arkaan waxyaabaha horumarka ballaarhan ee laga hirgeliyey xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay heleen iyo dhibaatada maanta jirta ee abaarta ee la keenkaa inay qayb ka ahaadaan waa tahay isbeddelkii kadib waa sidee xiriirka qurba joogta deegaanka soomaalida iyo xukuumadda deegaanka
isbeddelkii kadib qurba joogta deegaanka u dhalatay ee dalalka dibadda ku nool ee maalgashanaysa kor buu u kacay marka la eego nambarka dadka qaadanhaya investment barmidka qaadanhaya waxay maalgashanayaan dhinacyadan arrimaha bulshada hadday tahay iskuullada waxbarashada oo jigjigoo kaleeto oo iskuulle badan oo brivate ah oo dad qurba jooga asalkoodii ay asaaskiisi lahaayeen laga sameeyey hadday tahay xarumaha caafimaadka hoteelada beeraha iyo wax soo saarka xoolahaba aad bay uga faa'idaystaan marka sidaa darteed waxaan leeyahay saddexdii sane ee isbeddelku u dhacay yacni qurbajoog macno leh oo ah kuwii wax maalgelin hayey baa yimid run ahaantiina wax badan oo loo fasiliteed gareeyey baa jira hadday tahay dhanka shuruucaha iyo haddii ay tahay usoo bandhigidda fursadaha jiraba marka sidaa darteed qurbajoogta hadda imanaysa deegaanka maalgashanaysa yacni waa qurbajoog soo biirinaysa weeye aqoon oo gurbajoog soo beerinaysa maalgashi wax ballaaran ku soo beeriyey dhaqaalaha deegaanka iyo dhanka shaqa abuurkaba dabcan maalmo kooban ayaa ka dhiman muddadii loo asteeyey in qurbajoogta ay dib ugu soo laabtaan dalka ilaa hadda bal diyaargarowga aad samayseen nooca uu yahay iyo noocyada markaasi shaqo ee hadda socda maxay yihiin diyaargarow fiican baa la sameeyey oo marka koowaad guddigii soo dhoweynta oo kaleeto waa la sameeyey qurbajoogta timidna si fiican baa maaragta loo soo dhoweeyey waxaa jiri doona markaa kulamo iyaguna ballaaran oo ku diyaarinay halkan waxay isugu jiri doonaan dhowr qaybood kulan wuxuu noqon doonaa kulan lagu soo bandhigahayo fursadaha maalgashi ee deegaankan u baahan in laga faa'iidaysto iyo shuruucaha ay u baahan yihiin in loo soo bandhigo waa samaynaynaa waxaa kale oo ay samayn doonaan iyada lafteeda si isdhexgalka bulshada uu kor u kaco waxaa jira iyadnaha munaasabad ballaaran oo iyadna ay qaban doonto jaamacadda jigjiga oo xubno qurbajoog ka mida gaara ay codsadeen oo aqoon-yahana ah inay maaragtay ay knowledge transfer ay sameeyaan iyo sidoo kale guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ee deegaanka ka jirta nabadgelyada deegaanka ka jirta iyo sidii loo sii joogtayn lahaa wixii u wanaagsanaa maaragtay la arko waxyaabaha maaragtay mustaqbalka la qaban hayana ay laftooda talabixintoodii iyo ka qayb qaadashadoodii ay ku yeeshaan kulamadaas kala duwanna way jiri doonaan annaga ka xafiisaanaya xukuumad ahaana diyaargarow fiican baa yaa la sameeyey
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maalgashiga iyo warshadaha dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya ninka la yidhaahdo dayib axmed nuur oo u waramayay mas-uulkaasi wuxuu u waramayay maxamed cabdiraxmaan gaata oo ah wariyaha v o e da ee magaalada jigjiga